waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraad ah s b s com au xariijin soomaali
marka ditore kusoo dhawow s b s mar kale aad baa u mahadsan tahay bal haddaad noo dulmartid sida ay u socoto tallaalka dalkan australia hadda
asalaamu calaykum waxmatulla barakaatu walaal xasan marka hore waa salaamantaad iyo daawadaasheeda iyo hees qiimaa leh kamuda mubaarak haddaan wax yarkaas siiyo qaabka uu soco talaalka australia xagga covid nineteenka horta si fiican buu u socdaa qorshe dowladda dejisay oo ahaa in one a one b macna haddana two a two b ayaa lagu socday ilaa hadda so far ilaa hadda waxaan ogahay in la talaalay one point eight million people oo australia baa la talaalay labaatan ka sac ugu dambeysay waxaa la talaalay dad gaari waraan toba boqol oo kun oo qof horta si fiican buu ku socdaa hawshaasna waa hadda waxay u badan tahay in si laba laabi doono wixii ka dambeeya may todobadeeda ama afarteeda wixii ka dambeeya dulaayadeeda waa gartay ayaamahan aada waxaa loo hadalhayay tallaalka astrazeneca oo ah tallaalka la filayo australia ama shacabkeeda inta badan in lagu diro hadalhayntaas iyo dad ku xanuunsaday haweeney new south wales ku dhimatay bal noo dulmar waxyaalaha astrazeneca iyo dhibaatooyinka laga sheegaya xasan horta waa saa maqasheen astrazeneca horta hawshan covid nineteenka injectionkiisa la bilaabay waa wax si macnaha baahi deg deg ah loo qabay ku bilaabatay marka sidoo daawada qofka marka la siinayo ama loo qorayo daawo kasta salfadbelada xataa biyaha caadiga haddaa cabaysid iska badisid dadba biyaha ku haraan jirkoodii oon bixin karin kaadin karin marka waxba salfayta leeyihiin arrimahan waa la darsayey waana la socday waana la filaya in dhici karto in ay maadaan salfaytiska waxa imaada waxaa ka mid ah marka in ay samaysmaan xinjiro crotin ah qofka uu ka samaysmo xagga sambabka ama stroog maskaxeed uu ka samaysmo intaas waa wax hadda la arkay laakiin isha lagu hayo baaritoonkoodi marka sideeba marka loo go-aamin karaa ama qofka loo dhihi karaa sii qaado adoon cabsi qabin waxay tahay waxaa la fiiriyaa waxa faa'idu leeyahay ee khasaaruu leeyahay haddii aan qofka lagu durin wax talaal ah uu ku dhaco cudurka coronaviruska ah waa ka macnaha fursad badan yahay inuu ku dhaco cloting marka loo ego xagga talaalka waxaa halis badan inuu cudurka ugu dhaco marka waxaa la xisaabiyey haddiiba cudurka xataa uu keeni karo qofka inuu cloting u dhinto ee badan tahay talaalka uu ka yaryahay marka waxaa la qaatay in faa talaalka lagu dhaqaaqo saa ka warqabta asrafdiinka waxaa lagu sameeyaa dalka australia waa wuxuu leeyahay fursad deg deg ah oo lagu heli karo wuxuuna u baahan yahay friijka caadiga lagu kaadiyo xataa waxaa geeni karaa baadiyaha meelaha gobolada fogfog baa la geeni karaa marka horta baahida loo qabay talaalkaas ku yimid astrazeneca hadda dowladda go-aamisa shalata in lasi wixii ka badan fifty years wixii ka badan da-dooda in la siiyo dowladda shalay go-aamisay golada dowladda dhexe federaalka ahayd marka arrimaha astrazeneca waa kaas midda ah fizerka anigu ma samaysano dibaddan loo keeno xasano fizerka marka la keeno kow dib waxaa u bilaabay marka u horeysay oosan keena soo bixin oo la abrogreyn waxaa waddanka soo gaaray fizerkii waxaa durba lagu bilaabo dadkii frontlineka ahaa dhakhaatiirtii nersakii dadka ka shaqeynaya ambalaskii dadkii joogay airbortkii dadkii dekedaha joogay dadka shaqeynaya disability careka joogay ayaa lagu bilaaba marka istoo kalaa la filaya inuu imaado wixii ka dambeeya june july august ilaa gaaraya afartan milyan doses ah hadda inta yara lahayo marka waxaa loo keedinayaa in la siiyo dadkii hor u qaatay dooska koowaad oo doos labaad sugaya ilaa lama samayn karo in lagu siiyo fizer haddana lagu siiyo astrazeneca inkastoo taasi hadda ka bilaabatay u k in lagu siin karo labada sukaa dari karo laakiin australia weli ma go-aaminin marka ditro lahayo fizerka waxaa loo keedinayaa dadkii qaatay doos koowaad oo sugaya doos labada ma siiyo waa garta marka astrazeneca doctor maadaama la yidhi dadka konton wixii ka yar hadda fizerka hala siiyo astrazenecada ha laga daayo ma waxaa keentay in dadka xinjirowga uu ku dhacay inay ahaayeen dad konton ka yar miyaa macno maya dadka xinjiro ku dhacay waa jiraan qaar konton ka yar qaar konton kuna soo ku dhacna waa jiraan waxaa la eegayaa marka oo la fiirinayaa dadka ejkoodii dadkan kontonka sano ka yar waa dadka shaqaalihii ahaa oo shaqeynaya dhaqdhaqaaqooda badan yahay oo gelaya meel walba oo dowladda u shaqeeya ama baraafa shaqeysta ama taxi ha wadaan ama warshada ka shaqeeya qofka markuu da noqdo beshan waaye gurigiisuu jooga dhaqaaqaas waayaday ama wuxuu ku jira nursing home dadka maadaama ay cudurka sii faafin karaan dirbaha la siiyey faisalka for one reason faisalku haddii lagu diro doos koowaad iyo kan labaad waxau dhahay saddex isbuuc keliya marka waxaa rabaa by wash wuxuu ahaa by october thirty first in all australia ay qaataan first shot of vice of vaccinationkaas marka si loo dardargeliyo waxaa la sameeyey go-aanka in la yidhi waxay fifty kr haloo boobsiiyey jashankoodii yaysan sugin saddex bilood hala siiyo hadda shot agudu halxabo saddex macanaha isbuuc kadib hagu dalkan labaad taasaa keentay baahidaas waa gartay marka hadda dowladdu sidaa sheegtay waxay tiri octoobar dadkoo dhan waa in la duraa ugu yaraan tallaalka u horeeya lagu duro hadda laakiin dib u dhac baa jira soo maha laakiin a dib u dhac jira qorshihiis waxaa bedelay baahida loo qabo in la helo more fizer oo la siiyo dadku waa laga qeybiya xasan waa wixii fifty kr waa in la siiya fizer kalis waxay fifty kn arzinaka dadka fifty kn baahi ma jirto barmamaya sababta anagaa sameyn wuu noo yaalaa marka waxaa dadka hakiyey oo dib u dhigay go-aanka ah in wixii fifty kr la siiya fizerka ayaa hakiyey qorshihii dowladda leeg oo ah ilaa octoober waxaa laisla gaari doonaa at least december ama november waa isla gaari doonaa in fidos la qaato marka baahida jirta fizerka ayaa xaggiisa ka timid in qorshe dib u dhaco waa gartay marka tallaalka astrazeneca ma yahay mid safe oo ammaana sidoo kalena waxtar ah absolutely ha xasan waa safe waa ammaan waxtarkiisuna waa la hubiyey wuu leeyahay intaba waa gartay dadku ma kala dooran karaan qofkii matalan ka shakisan astrazeneca ma dooran karaa ma dhihi karaa fizer ha laygu duro ama tallaal kale hadduu yimaado
ilaa hadooda ma go-aaminin taas laakiin waxaa u badantahay inaan doorasho lahayn haddii aad fifty kr taqaanaysaa viserka haddaad ka weyntaa fifty waxaad qaanaysaa zinazinka except haddii lagu cayimo oo dhaho dad gaar baa jira oo la viserka sida dadka caafimaadka haddaa noo kale xasan waxaan qaatay viserka laba dos waa dhamaystay kii kuwaad kii labaad haddaa idin kortona ka weyntaa laguma xijeen laakin waxaa lagu xijiyey lagu siiyey professionkeyga marka dad baa jira oo sharcigu qabanaynin oo xataa content ka weyn oo maxaanku hada qaadan kara fizerka laakiin qorsho dowladda waxaa diisay wixii ka weyn content inay qaataan afrade marka doorasho ma jirto qofku leeyahay anu waxaan raba kan markaana qaadana ma jirto
weli waxaa jira doctorow dad badan oo guud ahaanba tallaalada covid nnteenka ka shakisan ama waxa loo yaqaano vaccine hesitancy badan dhowaan waxaa la sheegay new south wales shaqaalo badan oo caafimaadka laftigoodu inay diideen marka ciddii weli ka shakisan tallaalka covid nteen guud ahaan maxaad ku dhihi lahayd kula talin lahayd horta qasab ma jiro qofkii ka shakisan wuu sugi karaa wuxuu geli karaa isku buukin karan karaa marka lagaaro july august inta maalin waxbaa isbedeli kara mogtaha anuu beshayga waxaan ku dhahaa oo u afargaraya talaalka waa siiyaa qofkii hadda ma qaadin waxaan dhaha okay you have right waana chance u leedahay xaq baad u leedahay inaad dib udigtid qasab ma aha qofku weliba aniga adaan cusey waxaan sib ku leenahay cudurkiis saas zaad noomaha siduu maraykan india ku yahay anigu ma ahanayo ma qofku wuxuu leeyahay choice ah inuusan ku degdegin hadda uusan qaadan talaalka covid nineteenka uma laakiin marka hore u qaataa kii talaalkii caadiga ahaa influensaha ahaa kadib uu iska sugaa june july august wixii soo baxo baaritaan badan baa socda dabad maa qaadan doona markaas iska qaada cid qasbaysa ma jira qofku xaq buu leeyahay dib u dhigan karaa waa gartay talaalada talaalka caadiga ah oo influensada qofku markuu qaato waxaa la yidhahdaa laba asbuuc waa inaad sugtaa si kan covid nnteenka lagugu duro dalalka qaarkood laakiin waxaan maqlay qaarkood lix bilood inay u dhexaysiiyaan kee kee saxsan ma laba asbuucba ma lix asbuucba imisaa loo dhexaysiiyaa labadaas talaal wadankan australia waxaan u dhexaysiinaa loo go-aamiyay laba isbuuc not only inuu yahay influensaha keligiisa talaal kasta oo qof lagu duraa oo haddana loo buuqin karayo covid nineteenka waxaan kula talinay in laba isbuuc uu sugaa hadda waxaase influensaha ayaa la bilaabay talaalkiisii waxaan dhahnaa qofka influensaha qaata laba isbuuc kadib ayaa booki samaysan karta marka laba isbuuc ummadda waxaan ku dhiirigelin lahaa in ay macnaha talaalku sidiisaba wuxuu dhisayaa qofka difaaca jirkiisa cudurkiisa ka difaaci doono hadda xaalada si ku socoto waxaa soo bixi doonta in ay noqoto shuruud ah hadda waxaa maqashay yurub in la samayn doono covid nineteen passport injectionkiisa in la dhaho diyaarad ma raaci kartid adoon talaalka qabin xaj ma aadi kartid talaalka qabin shaqa maheli kartid ambulaanska kadib marka baahidu way soo bixi doontaa la dhihi doono qofku waa inama kor aada talaal qaadataa marka waa fursad qaali ah ha laga faa'iidaysto allana ha la aamino doctor aad baa u mahadsan tahay adaa mudan xasan jazakallahu khayra
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho